halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somali dot com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa cawaysnimo salaasaa bisha sebtembarna waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka saacadda geeska afrikada bari waa siddeeddii fiidnimo magaaladan washington oo kowdii duhurnimo barnaamijkii waxaa goordhow inoo soo socda waa go'aankaaga
london baan ku nool hoo london ka dhex mareysanayo building walba aan eego waxaa idhahdaa alla ilahayaa buildingkan ama ama gurigan weyn ii qaado oo librarygan yaa ii qaado alla ilaha hargeysa ii dhex geeya marka masayf aanu ummaddan aanu ku dhex nool nahay aanu aan ka qaadnin
waa ayaan maxamuud cashuur agaasimaha xarunta dhaqanka ee kayd oo sharaxaad ka bixinaysa farshaxanka iyo saamaynta uu nolosha ku leeyahay waana mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka waa go'aankaaga ee idaacaddayada fiidnimo mowduucaasi haddaba farshaxanka iyo saamaynta uu nolosha ku leeyahay ayaa waxaan idinku haynaa warbixinno kala duwan oo dabcan arrintaasi ku saabsan waxaana jira dhallinyaro fara badan iyo dhallinyaro iyagu ka hadlaya farshaxanka iyo weliba saamaynta uu nolosha ku leeyahay mawaadiicdaas oo dhan baa inoo soo socda balse marka hore wararkii caalamka
wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midowda yurub ayaa ku kulansan maanta oo salaaso ah magaalada brussels si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu muransan yahay ee la doonayo in yurub ay ku qaybsato qaabilaadda muhaajiriin kor u dhaafaya ilaa boqol kun kulankan ayaa ku soo beegmay kadib markii baarlamaanka yurub uu ansixiyey qorshahan toddobaadkii lasoo dhaafay laakiin qaar ka mid ah dalalka bariga yurub ay diideen isniintii shalayna baarlamaanka dalka hungari ayaa u oggolaaday ciidamada dalkaasi in ay xoog kaga hortegi karaan dadka muhaajiriinta ah ee sharcidarrada kusoo gelaya dalkaas hungari ayaa goor horeba ku soo ooday xadkeeda serbiya ay la wadaagto silig haatanna waxaa askarta dalkaasi loo oggolaaday in ay adeegsan karaan rasaasta cinjirka ah sunta dadkaga ilmaysiisa iyo awoodo kale oo ay ka mid yihiin in muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkaasi soo gelaya ay ka baadi ay dib u celin karaan
militariga dalka burkina faso ayaa maantoo salaasaha galay caasimadda dalkaasi si ay wadaxaajood uga galaan sidii uu isu soo dhiibi lahaa jenaraalkii hogaaminaya afgambigii dhowaan dalkaasi ka dhacay iyadoo dhinaca kalena safiirka faransiiska ee dalkaasi uu sheegay inuu madaxweyne kumeel gaara ahaa inuu madaxweyne kumeel gaara ahaa michel kafando la sii daayey in madaxweynihii kumeel gaarka ahaa michel kafando la sii daayey war qoraal oo kasoo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimadda u soo galeen si ay isugu dayaan inay xukunka in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladda rayidka ah iyadoo aan dhiig ku daadan isniintii shalayna hogaamiyaha afgembiga sameeyey genaraal gilbert diandera ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay inuu ka degayo xukunka oo uu xoog ku qabsaday arbacadii lasoo dhaafay isagoo raaligelin arrintaasna ka bixiyey wuxuu v o da generaalkani u sheegay inuu xukunka uu ku wareejinayo xukuumad rayida si uu uga fogaado dhiig daata go-aankan ayuu ku dhawaaqay kadib markii uu soo dhameeyey wadahadallo ay dhexdhexaad ka ahaayeen ururka ay ku bihoobeen dalalka galbeedka afrika ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano ekowas dalalkaasi ayaa shirmadaxeed deg dega ku leh caasimadda nigeria maantoo salaasaha si ay uga wada hadlaan xaaladda dalka burkina faso bob francis ayaa la filayaa in uu soo gaadho dalkan maraykanka saacadaha soo socda isaga oo munaasabadiisii ugu dambeysay kaga qaybgalay dalka kuuba kana soo duulay boobka ayaa booqasho kaga soo ambabaxay dalka kuuba sidoo kalena waxa uu intuu joogay uu booqasho ku tegay magaalada saddexaad ee dalka kuuba ugu weyn isaga oo goobtaas oo ah mid si weyn looga qadariyo madhabta kaatoliga madaxweynaha dalka maraykanka barack obama iyo xaaskiisa michelle obama oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka joe biden iyo xaaskiisa ayaa salaami doona marka uu boob ka soo dego garoon gaar ah oo ku yaala duleedka washington oo lagu magacaabo andrews xilliga galabta ah ama wakhtiga dalkan maraykanka francis iyo aqalka fatikaanka saraakiil ka tirsan ayaa bilo dhowr ahba waday wada hadallo qarsoodi ah oo u dhexeeyey hafaana iyo washington sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana ay wada hadalladaasi soo baxeen kadib markii ay madaxweynayaasha maraykanka iyo dalka cuba ra-uul castro iyo obama ay ku dhawaaqeen dib u soo celinta xidhiirhkii diblomaasiyadeed ee labada dal muddo saddex iyo konton sannona go-naa
madaxweynaha dalka yemen cabdurabi mansuur haadi ayaa dib ugu laabtay dalkaasi kadib muddo lix bilood oo uu dalkaasi ka maqnaa sida ay sheegeen saraakiil ku sugan dalkaasi haadi ayaa ka degay magaalada cadan isagoo kasoo kici timay dalka sacuudiga oo uu ku noolaa lixdii bilood oo u dambeysay kadib markii maleeshiyada xuutiyiintu ay ku dhowaadeen inay qabsadaan magaalada cadan oo gabad u ahayd madaxweynaha sidoo kale toddobaadkii hore xubnaha golaha dowladda yemen ayaa dib iyaguna ugu laabtay dalkaasi kuwaas oo kasoo baxsaday maleeshiya xuutiyiinta oo iyagu isku dayay inay ridaan dowladda xubnaha waxay ku noolaayeen dalka sacuudiga oo dagaal kula jira maleeshiyadaasi wararkaasna lantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socoteen haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii waa go-aankaaga oo dabcan caawana ka hadlaya farshaxanka iyo dhallinyarada barnaamijkan waxaa nala socotiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi
farshaxanka soomaalida waxaa ka mida waxyaabaha laga qoro geedaha iyo lafaha inkastoo ka ganacsiga waxyaabahani uu aad u yaraaday wixii ka dambeeyey burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya haddana qaar ka mid a dhallinyarada muqdisho ayaa arrintan dib u soo nooleeyey wariyaha v o e da muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya magaalada muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa inta badan waxaa ku yar goobaha lagu farsameeyo alaabooyinka farshaxanka kuwaasi oo laga sameeyo alaabooyinka lagu qurxiyo guryaha xafiisyada iyo hiddaha iyo dhaqanka markii lasoo bandhigayo goobaha gaarka ah ee lagu sameeyo waxaa ka mida deegaanka xamar jajab waxaana kula kulmay abuukar cismaan oo loo yaqaano abuukar mallaay oo ah farsamayaqaan sameeyo alaabooyinkani farshaxanka laga sameeyo waxaana kala sheekaystay qaabka alaabooyinkani ay u farsameeyaan iyo markii ay sameeyaan ganacsi ahaan meelaha ay geeyaan waxaanu farsamaynaa horta qalabkan farshaxanka waa badan yahay hal qayb ma ah farshaxanka wuxuu ka koobmaa alaabahan hidaha iyo dhaqanka sida dharka alindiga lafaha geesaha lo-aad alaabahaas dhan geedaha la qoraayo looxyada waxyaalahaas dhanaa ka mid ah farshaxanka marka annaga hadda waxaan samaynaa lafahii iyo geedaha la qoraayo iyo geesaha lo-aad iyo waxyaalahaas ayaan ka shaqaynaa
waxaa ii muuqataa alaabooyinka guryaha lagu qurxinayay dhiishii iyo weelkii ameelkii
waxyaalahaas dhan waa la sameeyaa marka qaabkay u samaysaan xaggeese alaabooyinka ku samaynaysaan ka keentaa annaga dhiilaha iyo xeerooyinka iyo qurbimaha iyo alaabaha geedaha qaybtaas waxaa soo sameeyaan dhinacan baydhabo anagula soo sameeyaa annaga iib ahaan iyo waa si sharaxnaa sharaxaadaan ku samaynaa sida fisas iyo waxyaalahaas oo calanka soomaaliya iyo waxyaalahaasaan ku dhadhajinaa marka sidaasaan marka ku suuq gelinaa suuqaayana waa halkan dukaankan noogu yaalo dad adiga oo dibadaha ka yimaado ayaan ka gadgadanaa maaha hadda suuq annaga noo furanaan un dhuufina ma jiro marka gudaha keliya ku iibisaan gudaha keliyaan ku iibina haa wax dibadda aan u qaadna ma jiro marka alaabooyinka qaybaha aad idinku aad samaysaan maxay isugu jiraan waa nuucee annaga waxaan samaynaa hadda sida geesaha lo-aad oo aan ka dhigno qalabyada xafiisyada lagu qurxiyo sida kuwa qalimaanta la surto iyo waxyaalahaas waxaan samaynaa lafaha geela oo aan ka dhigno tusbaxyaal iyo ulaha naagaha xerta iyo iyo ulaha saraakiisha iyo waxyaalahaasaan ka dhignaa waxaa kaloon samaynaa quwada diidiin badeedka ama quwa si aad u taqaanin waxaan ka dhignaa iyadana fadhiyaalkan oo xafiisyada qalabka la dhigto sida qalabka naagaha isku qorxiyaan sida jijimanka iyo qoorti iyo dhege iyo alaabo fashion ayaan ka dhignaa kuwaas aygana waxaan siinaa qolooyinkan dahablaha ebel waxaas ahay fisas oo balastic ama dhalla ama waxyaalahaas ay dahabka geli jireen hadda fisas oo quwada aan ka samayna ama geeslo aan ka samayna ama laf aan ka samaynay gelinaa qalinka iyo dahabkaba macnaha horumar la gaari waaysaanu arko markaan fiirinoo kale kurbintoo kale iyo ah
iyo weelka wax lagu cunoo kale iyo mhm.
sidee qaabkee u samaysaan kurbinta waxaa loo sameeyaa marka ugu horeysa dhirtaa la soo gooyaa geed ka mid ah geedaha markaad soo gooysid een, cabiraad samaysanay cabirkii aad rabtid kurbinta ama weyn ama yar habba had- sida aad rabtid ayaad u jaranay ka bacdiyaad qoray annaga mashiin ma qabno gacantaan ku qornaa sida qormada iyo soofaha iyo iskarbeelayaal yar iyo bruce iyo waxyaalahaas ayaa lagu qoraa marka sidaasaan kurbimaha iyo dhiisha iyo kooraha iyo waxyaalahaas aan ku samaynaa gacan laan ku shaqaynaa marka dadka soomaalidoo kale markaad fiirisid ma daneeyaanoo aad muu danee ma loo gataa maasha allah tabaaraka allah dadka soomaalida si fiicanay u fahmeen waayo soomaalidu waxay u badatay dibadda caruur bay ku dhaleen marka caruurtii bay dhaqankii soomaaliya ay u geeyaan ay tusaan ma fahamte macnaha waxaan geedaha waxaan ka dhignaa sida geeli isnuugaayo hal inirigteeda oo isnuugayso hal oo raran hal oo fadhiso een, xayawaanadii kale ayaan kasi samaynaa laakiin soomaalida aad waxay u qiimeeyaan geela ma fahamte ha waa arkaa hadda geeli iyo eh, hashi iyo iyo eh, maaragtay cunugeedii yarkeedoo nuugaya Aha.
ayaa ii muuqda marka inay maaragtay hashii matalkeediio kale iyo cunugii camalaha oo oo muuqaalkii sidiioo kale usoo baxay Hay.
marka sidee qaabkii u- aad gacanta ugu qorteen wallaahi horta shaqadan shaqo oo muddo laga shaqaynayo waaye macnaha tababar badan baa la soo qaatay marka maanta alxamdulilah maanta waa ku ciishoonaa wuxuu ilaahay noo qoro waa ka helnaa fahamtay waxaan u qornaa maskaxiyan le waa anaga hadda buug aan ka fiirina iyo ma jiro waxa maskaxda keliya Waa- ayaa laga waa sameeyaa.
dhaqankii Dhaqanka soomaalida lagu leeyahay.
Soomaalida, Hidaha iyo ah.
dhaqanka ay Hidihi gaarka u dhaqanka lahaayeen.
ayaan haynaa bes Eh.
hidihii dhaqanka siduu noogu fargan nou u dhumin annaga waa haynaa weli celcelisaan ku haynaa Eh.
maasha allah dadkii dibadahana waa nagu xiran yihiin badi ahaan markay yimaada turiisim ahaan waa nagu soo xirmaan allaabay naga qaataan annagana waa in sii dhiirigeliyaan macnaa markay iyaga naga qaataan dhiirigelinayalnaa macnaha si suuqii aan sii wadno shaqadii shaqada u hesha Ah.
shaqadan goormaa bilowday in muddaa imisaa ku jirteen wallaahi shaqadaan anigoo yaraan bilaabay toddobaatan iyo sagaalkii aan bilaabay shaqadaan Haye.
waxbarashadayga toddobaatan iyo sagaalkii aan bilaabay Haye.
ilaa maanta Adoo yaraa ku biiray.
anoo yaraan ku biiray macnaa meesha dadka iskool iyo waxay isku mashquul ana iskool isku mashquulin Haye.
farsamaan isku mashquulin Yeah.
maantana waxaan taaganahay alxamdulilah heer laydhoo macalimo injineer in laydhoo macnaha waxaan gaaray lafaha nooc kasta oo ay noqoto wixii doona inaan ka dhigan karo marka alaabooyinka qaarna baddaa laga farsh- laga farsameeyaa Sax.
qaar beriga Ee, maxay marka sidee yaa idii keena wallaahi kuwa badda waxaa dad baa keena oo badda ka shaqeeya ayaga naftirkooda qolooyinka badda waxaan ka dhignaa sida fisaska oo dahabka haddaaya waa kaa ilaaway fisaska oo dahabka la gelinaayo faraantiyaalka iyo dhagaha iyo qoorta iyo waxyaalahaasaan ka dhignaa fisna waa ka dhignaa caadi ahaanna waa ugadnaa marka sidaas waan- aan ku shaqaynaa kuwa berriga oo kale yaa marka ayaga beriga waxaa waaye geesaha rag baa noo keeno oo ka soo gada qolooyinkan xoolaha qaada aa noo keeno lafaha qolooyinaa noo keenaan oo iyagana soo aruuriyo oo sidaas ayaa loogu shaqeeyaa quwada sidaas oo kale gobolada ay badi ahaan noogu timaadaa een, dad baa iyadana keensado aan ka gadanaa hadda qubadoo kale miya mase diinkii oo kale hadda waxaa ii muuqda quwa waaye Hay.
quwa waaye waxaa fuulay baashii argoostada la dhahay aa dusha ka aa saar dusha ka saaran hay marka cala- waxaana caleel waaye hay caleeshii badda waaye hay fahamta Ay.
waa kaas sidaas waaye qaabkeeda hay marka argoostadii oo kale iyaa ka muuqda hadda Ah.
dusheeda ah Hay.
Marka- marka qaabkay dul saarteen marka wallahi metal matal waxaan u saarnaa qubada een, waa sifaynaa markaan sifayno een, aragoostadii aan soo qaadnaa aragoostada iyadana waa sifaynaa hilbiyaan ka bixinaa caloosh iyo wixii wasakha jeermis aan xoogaa daawooyin aan ku shubaynaa si bahal ugu dhalani iyo urki iyo aan aga baabi'inaa markaasaan isku xerxernaa meelaha waa bajinaa koola iyo fiilooyin aan isku difaacnaa sidaasaan ku sharaxnaa axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee arrimaha dhalinyarada ayaanu bartanka kaga jiraa haatanna magaalada boosaaso cunto karinta waxaa la yidhaahdaa waa nooc ka mid ah farshaxanka haddaba wariyaha v o a boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa hababka kala duwan ee cunto kariska kala sheekaysatay faadimo maxamed cumar oo marka hore ka hadlaysa markii ay cunto kariska bilowday walaale magacayga faadmo maxamed cumar baa la yidhaahdaa walaal cunto kariska waxaan bilaabay dhowr iyo siddeetankii aniga oo afar iyo toban sano jira oo ka baxay iskoolka ayaan waxaan doortay inaan macalimad noqdo haweenka oo la odhan jiray berigii hore womens education center marka macalimadaas markaan noqday oo aan xamar tagnay xalaane iyo meelahaan ku xirayay ayaan haddana waxaan sii doornay qaybta haweenka oo maxay ahayto waxyaabo fara badan dheeraa macalimiinta kale sida dharka loo talo sida cuntada loo kariyo sida waxyaabaha farsamooyinka loo sameeyo marka ilaa intii ka dambaysana macalimad baan ka ahaa waa gartay bal haweenka waxyaabaha barta maxaa ka mid a
waxyaabaha aan baro waxaa ka mid ah horta cuntada waan baraa cuntada uma baro markaa cunto la kariyo qura waxaan u baraa qaybka nafaqada ay ka qayb cuntada nafaqadeeda laanna waxa weeye qofku inuu cuntada iska kariyo ma aha cuntadu caafimaadka inay la shaqayso in laga helo brotiin iyo waxyaabaha jidhka koriya in laga helo waxyaabaha jidhka difaaca iyo fitamiin in laga helo maxay ahayto waxyaabaha dadka shaqada u fiican oo sida kaarbohaydraytkoo kale oo tabar iyo kul bixiya marka caafimaadka inay la shaqayso in waxyaabaha matalan dadka xanuunada qaba sida sonkorta oo kale sida dhiikarka oo kale cuntada ku haboon la sameeyo oo la siiyo umulaha iyo nuujisooyinka caruurta yaryar cunto ku haboon la sameeyo cunto dhadhan leh maxayto caafimaad leh oo ku haboon qolo kasta in loo sameeyo ayaanu baraa
faadmo waxaad ii sheegtay inaad cuntooyinka iyo siday u kala nafaqa badan yihiin aad barto macashara ahaan baad marka hore u siisaa intaan kariska bilaabin haa cuntadu waxay u qaybsantaa markeeda horeba lix qaybood lixdaa qaybood qayb fitamiin iyo brotiin macdan duux kaarbohidaraj iyo biyo mid kasta waxa ay tarto ama jidhka waxay u qabato baan marka hore baraa markaan jidhka waxay u qabato baro ayaan haddana waxaan baraa cuntada laga helo mid kasta iyo qolo kasta iyo gruub kasta qolada ku haboon marka caruurta yarar ee kurima waxa ku haboon nuujisada waxa ku haboon dadka waayeelka waxa ku haboon dadka shaqaalaha oo howlaha faraha badan qabta waxa ku haboon markaa saas oo kale dadka xanuunada qaba waxa ku haboon saasaan markaa u kala saaraa waa gartay haweenka haddii aad barto cuntada iyo qayb walba waxay ku fiicanta bal noocyada cuntada markii cunto karis aan soo daadegno oo aad bartaa maxaa ka mid walaale waxaa ka mid a macmacaanada oo aad u fara badan doolshayaasha oo kala noocnooca oo maalin walba mid xiisale iyo mid cusub la keeno maxaa ka mid a cuntooyinka hilibka oo intaasoo qaybood u qaybsana kutuleeto oo kabaab oo maxay ahayto roos oo maxay ahayto dhowr nooc u kala baxa bariiska oo intaasoo nooc u kala baxa baastada oo intaasoo nooc u kala baxda marka waxa weeye dhinacna inay cuntadii dhadhan ka yeelato dhinacna nafaqa ka yeelato ayaan ku dadaala waa gartay faadamoy sanad walba cuntada waxbaa lagu soo kordhiyaa waxbaa laga bedelaa marka ilaa sideetamaadkii haddii aad adiga bilowday inaad cuntada dadka barto aqoontaada kor mau qaadaa mase wixii horaa bartaa maya walaale wixii hore maxaa loo barayaa wax maalin walba waxbaa cusub adduunku way isbedelaa maalin walba war cusub dadka kale hadda adduunkii gacantaasuba ku wada jiraa wuxuu weeye internetkaasaa wax kasta laga helaya marka youtubeka maxay ahayto telefishinada ayu shay baad maalin walba waxa cusub ka helaysa marka maalin walba qolo walba casrigeeda ayaan kula dhaqmaa oo wixii markaa cusub oo maxay ahayto naftu xiisaynayso ama caafimaadka ka bedelan sidii ayaan baraa mise haween ayaad ku qiyaasaysaa haweenkaad u faa'iidaysay alla walaalay ma tirin karo kolley kumanyaal way gaadhayaan haddan boosaaso dhowr iskuul baan ka baraa waxaan ka barnaa maxay ahayto meesha layo kawsar waxaan ka barnaa maryamo bintu cimraan waxaan ka barnaa ibnu xajar alcasqalaani oo maxay ahayto qaybta khadiija xaafadaha qaar baan ku baraa maxay to gabdhayowga la aroosayo qaar baan maxay ahayto baraa oo gaar u baraa marka aad iyo aad baan gabar walba markii la aroosayo toos kuugu imaanaysa waxaa siinaysaa kooris degdega marka kooris degdegaan samaynaya gabadhaasi si ay maarata ula qabsato oo gurigeedii iyadoo diyaarsan oo maasha allah ay gurigeeda u tagto ayaa markaa wixii ii yimaado oo yaqaano aan aada uga caawiya
waa gartay bal haweenku xiise intee leeg bay u hayaan inay bartaan cunto kariska faadumay haddii aad qiyaasta aad iyo aad bay u xiisaynayaan leanna waxa weye dumar kuwaad ba ogtahay dee dumarku waa waa guri wax walbana caalamka de waxay ku xidhan yihiin hunguriba asalkeedaba marka waxa weeye gabadh kastii waxay jeceshahay ninkeeda iyo gurigeeda iyo ubadkeeda wax fiican inay siiso oo maxay ahaytoy nafaqale ay siiso wax xiisageliye ay siiso waxaad arkaysaa gabadh aan waxna qorin waxna akhriyin haddana raadinaysa inay cunto barato baad arkaysaa marka aad iyo aad bay u xiiseeyaan si aad iyo aad u fara badan oo aadan qiyaasi karin ayay u xiiseeyaan in cuntada la baro
faaduma arrintan yaa kugu dhiirigeliyey yaa kaa caawiya dabcan cuntada oo kale kharash bay u baahan tahay adeeg fara badan bay u baahan tahay arrimaha yaa kaa caawiya walaaley waxa iga caawiya dadka wax baranaya ayaa layidhaahdaa soo iibsada lacagtooda ayay intooda badan ku bartaan lacagtooda ayay soo iibsadaan soo iibsadaan soo adeegta waanu qiimeeyaa waanu qoraa waanu qaybiyaa kadib way la yimaadaan aniguna waanu kariyaa markaa saasaan ku tusaa inaan maxay ahayto lacagta iyagu leeyihiin baan ku baraa anigu waxba kharash igagama baxa waxa igaga baxa uun maskaxda iyo maatay caqligaa raba inaan uga faa'iideeyo aad baa mahadsantahay waxay ahayd faadumo maxamed cumar oo magaalada boosaaso ugu warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac
weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna dhinacaas iyo kenya qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa xirfadooda dhinaca sawirka iyo qoraalka uga faa'iidaysta inay shaqo ku abuurtaan maxamed qaasim waa shan iyo labaatan jir noloshiisa ka samaysta sawirka iyo qorista farta quruxda badan ee goobaha ay munaasabaduhu ka jiraan wariyaha v o eda dhadhaab aadan xasan taraax ayuu uga warramay goortii uu xirfaddan soo bilaabay xifriddan horta waxay ahaan jirtay wax aniga aan jeclahay ama hobbigayga iskoolka markaan dhigan jiray waxaan jeclaan jiray in aan aan iska si sawiro waxyaala aan iska si sawiro kadib waxaan arkay ama aan fahmay inaan macnaha xifriddan aan mustaqbal aan ka gaari karo ama aan ku shaqaysan karo meeshaan ka sii bilaabay kadibna waa iisii weynaatay markay saas dhacday kadib waxaan tijaabiyey in aan macnaha aan aan ku shaqaysto sida aroosyada iyo asxaabta saaxiibaha aan nahay markay aroos qabaan aan u tegi jiray oo waan iska caawin jiray marka hore waxaad noo sheegtaa maalinkii kugu horreeyey aad tiraahday allaylehe wax waad samayn kartaa maxaad samaysay ama maxaad sawirtee maalinkii ugu horreysay waxay ahayd wiil aan saaxiibanahay ayaa aroosanayay arooskiisii marka gurigii iyo ayaan sharxaad iyo wax aan ka bixinayay marka aniga markaan samaynayna si niyad aan u samaynayay marka kadib markaan sameeyey dhallinyartii iyo asxaabtii ayaa igu dhiirigeliyeen inaan macnaha aan ku shaqaysto oo xifriddan aan sii bilaariyo maalinkaasana igu horreysay waxaa kugu horreeya aad sawirtay muxuu ahaa maxaasa ka shaqaysataa marka la dhaho farshaxanka oo kale waa badan yahay adig shaqsiyaantaad maxaa farshaxankaaga maxaad qabataa waxaan qabta waa waxyaabo badan aan qabtaa sida markii oo guryaasha la sharxaayo oo ama ubaxyada lagu sharxaayo maogtahay guriga markii aroos uu yahay maa rinji markii la marayo rinji keliya laguma daan karo waxaa fiican in la sharxo sida ubaxyada iyo iyo waxaa kaloo aan sameeyaa qoraaladana waan sameeyaa qofka hadduu rabo in wax loo xayeysiiyo oo boorarka qoraalada lagu qorana waan sameeyaa waxyaalahaas badanaan sameeyaa ma jiraan hadda farsamadan hadda aada wado farshaxanka iyo sawirada iyo waxyaabahan ama ganacsi ahaanaad hadda u samaysaa mise mise hobbiga ahaan baad u samaysataa labada waan u sameeyaa ganacsi ahaanna waan u sameeyaa hobbina waan u sameeyaa waxaana jeclahay inaan mustaqbalka meel fog aan ka gaaro waxaana rabaa hadda inaan aan sii weyneeyo oo dhallinyaro fara badan inaan tababaro had kuwa qaar oo waxaa jiraan hadda aan gacanyaro i ah oo i caawiyo oo aan tababaro marka waxaan rabaa keligeyga inaan isku koobin xifriddan waxaan rabaa dadka dhan inay ka faa'idaystaan dhallinyarta inay ka faa'idaysato waayo haddii aad waxba qabanin waxaad noqonaysaa inaad macnaha aad muqaadaraad iyo waxyaalo noocaas inaad isticmaashid ama inaad waddada khaldan inaad martid bay noqoni marka waxaa fiican qof kasta wuxuu ilaahay baray inuu ku shaqaysto isagana inuu isku koobo ma fiicno waxaa fiican dhallinyarta kaleetana oo soomaaliyeed inuu ugu faa'iideeyo soomaali bismaha hataa ajannabada wixii a isfahantaan ay fiican tahay in loo sii faa'ideeyo farshaxanka iyo sawir gacmeedkan la sameynayo caalamka sidaan ogsoonahay dhaqaalo fara badan yaa dadka ka soo gala dadka farshaxamiisayaasha adiga mustaqbal heer noocaas inaad gaartaa ma ku tashanaysaa aad iyo aad aad iyo aad waan ku tashanayaa haddii oo wax kaloo i garab qabto haddii aan helo waxaan jeclahay inaan macnaha aan mustaqbal aan ka gaaro haddii aan macnaha ay wax kaloo i qarqabtayna aan aan waayo waxaan rabaa tan hadda aan wado inaan heer ka gaaro oo ani shakhsiyan aan is garab qabto ayaan jeclahay farshaxankan hadda magaalada aad ka samayso yaa kugu badan sidaan ogsoonnahay waxaa jiro xar- hay-ado fara badan oo ka howlgala xeryaha wada shaqayn ma la leedihiin hay-adahan haa hay-ado qaar oo isoo codsada waa jiraan oo aan u sameeyo macnaha sida qoraalada oo boorarka qoraalada oo ma- macnaha markay wax hayeysiinayeen ama blogyada magacyadooda markii la qoraayo ama iyo adigo waxyaalo fara badan noocaas isko- iskoolada oo kaleeto ama dadka shaksiyan barafadiyaalka magacyada lagu qoro waxyaalahaasoo dhan waan qoraa aan ku soo laabano bilaawgeygii hore markii aad bilaabaysay maxaad ka bilowday ma uwaxyadan aroosyada lagu sawiraa ka bilowday mise Ah, bilaawgii hore waxaan ka bilaabay uwaxyadan oo aroosada lagu sawiro oo guryaha lagu sharxaan ka bilaabay waan isku dhex waday qoraalkana waan wadi kadibna waa ii sii weynaatay oo hataa waxaa kaloo aan sameeyaan ciyaartooyda macnaha eh, waxay jecel yihiin magacyadooda inay dhawarka ku qortaan ciyaartooyda hataa waan qoraa magacyadooda waan qoraa lambaraha waan u qoraa waxyaalo badanaan sameeyaa oo ku saabsan haddii ay ahaan lahayd qoraal iyo haddii ay ahaan lahayd eh, sawiro iyo waxya- wax haddii ay ahaan lahayd kulli waan sameeyaa ma ka qayb gashay n, tartan aad ku soo bandhigayso n, waxyaabahan aad qabato sawiradan iyo farshaxankan Ah, waan ka qayb galay Eh, tartan hadda ka hore oo ay qabatay ker oo looga hadlayay macnaha f g m ka looga hadlayay iyo gabdhaha dhibaatooyinka lagu sameeyo tartan looga hadlayay ayaan aan macnaha aan ka qayb galay waana ku guulaystay waxaan noqday qofkii koowaad ayaan noqday N, maxaad ku soo bandhigtay farshaxankaas aad kaga qayb gashay muxuu ahaa farshaxankaas waxaan kusoo bandhigay eh, waxaa laga hadlayay macnaha eh, xaquuqda gabdhaha ay leeyihiin waxaan sawiray waxaan sawiray yaxaas iyo waxaan s- kaloo sawiray iyo libaax kadibna waxaan sawiray geed oo gabar haysato gabadha oo macnaha gabadhan waxay rabtaa inay macnaha ay- ay- ay ka soo badbaado geedka waxaa kor saaran mas kadibna waxay rabtaa dhulka inay soo degto hoos waxaa ka jira eh, eh, libaax hoosna waxaa ka jira ii sheeg eh, yaxaas libaax waxaan ku matelaya macnaha inuu yahay mm, eh, f g m iyo h i v inuu yahay Eh, yaxaaskana waxaan ku matelaya macnaha post marriage iyo macnaha dhibaatooyinka bulshada ay ku hayaan marka waxaan ula jeeday gabadha in macnaha inay xanaano iyo wax ay u baahan tahay haddii macnaha la cadaadiyo mustaqbalkeeda inuu khatar galaya aan ula jeeday
soomaalidu n, farshaxamiistayaal fara badan way leedahay n, ruux aa is leedahay ma jiraa waad ku dayataay oo meesha uu ka gaaray yaa rabaa inaad ka gaarto ma jiraa aha wuu jiraa Eh, waxaa jirta eh, sidii la wada ogyahay ninkan caanka oo la dhaho magaciisa amin artist ayaan aad u xiiseeyaa eh, farshaxankiisa waa nin macnaha wanaagsan oo khibrad fara badan leh oo aragtidiisa ku cabira farshaxanka anina waxaan rabaa heer noocaas oo kale inaan ka gaaro farshaxanka amiin aadis oo kale soo qaadatay inaad heerkiisa inaad gaarto aa rabto n, intee in la eg yaa daalacataa sawirada uu soo geliya weebka Eh, amiil artist ah, mar kasta waan daalacdaa oo mar kasta waan fiiriyaa waan galaa oo oo macnaha khibradna waan ka qaataa qaabku wax u sawiro iyo sawiraantiisana aad iyo aad ayaan u xiiseeyaa waxaan dhahi lahaa waa ninka macnaha soomaaliya ugu qatarsan qaybta oo oo farshaxanka ninkaasoo kale aan rabaa inaan gaaro mustaqbalka insha allah mustaqbalka adiga maxaa hiigsanaysa ama aad is leedahay n, horumar waad kaga gaari kartaa farshaxankan aad hadda ku howlan tahay Een, waxaan rabaa inaan macnaha mustaqbalka sidaan horaan kuugu sheegay aan sidii aamin artist camal inaan ka gaaro oo magac aan yeesho magacayga uu sarreeyo kadibna waxaan jeclahay inaan macnaha aniga academic inaan furo oo farshaxanka lagu barto kadibna dhalinyarta aan tababaro oo sidaas nin magac leh inaan noqdaan rabaa kaasi waxauu ahaa maxamed qaasim oo ka mid a dharya- ah, dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhaab ku nool waxa uu waramayey wariyaha v o eda ee deegaankaasi aadan xasan tarax haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii dugsi nabad iyo fanaanka da'da yar dayax dal nuurshe
sida dayax iftiimo aan daruur lahayno dusha sare ka muuqdaan indhahayga deeqdee sida dayax iftiimo
heestaasi dugsi nabad iyo fanaanka dayax dalnuur shaadaynu intaa ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijku waa go'aankaaga barnaamijka maanta waxaynala socodsiinayaa ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka dhallinyarada ee waa go'aankaaga toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa farshaxanka ama waxa afka qalaad loogu yeedho art taas oo aynu dhinacyo kala duwan ka istaagi doonno waxaana marti ku ah barnaamijka ayaan maxamuud cashuur agaasimaha xarunta kayd islamarkaana mas-uulka ah guddida abaabusha toddobaadka soomaalida ee sannad walba lagu qabto magaalada london ee dalka britain halkaas oo ay ka soo qayb galaan hal abuur iyo waxgarad kala duwani ayaan ayaan kala sheekaystay sida ay u xushaan mowduucyada ay kaga hadlaan toddobaadka soomaalida iyo weliba qodobo ku saabsan fanka iyo farshaxanka inta barnaamijkani socdona waxaa su'aalo weydiin doona ayaan dad kala duwan oo daafaha dunida ku kala sugan ugu horreynna ayaan aan weydiiyo muhiimadda uu ku fadhiyo toddobaadka soomaalida ee london sannad walba lagu qabto asalaamu calaykum aad iyo aad baad umahadsantahay walaalo haddaan horta soo koobo somali week ama weeka suugaanta iyo farshaxanka soomaalidu waxa uu guud ahaan ku saabsan yahay sidii dhalinta ama dadweynaha jooga u k looga xaqabtiri lahaa suugaanta ama farshaxanka soomaalida marba intii aan ka gaadhno markaan leenahay suugaanta iyo farshaxanka isku wada dar ama ha ahaado gabayo ama ha noqdaan heeso ama ha noqdaan farshaxan kan la sawiraba ama ha noqdaan madadaalo kale ama ha marka waa ballaarhka ay leedahay suugaantu marka wi wiga guud ahaan marka waxaa la iskugu keenaa dadkaas fanka iyo farshaxanka wehelka ah waxaa kaloo iyagana iyo dadkan activistska la yiraahdo ama dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo dadka maxaa la yidhaahdaa u badan badana macalimiinta jaamacadaha maadaama ay suugaantuna marnaba ayn ka tagsanayn ama ayn ka ka maarmaynin dhinaca aqoonta oo oo ay ay tahay education ama wax la yidhahdo waxbarasho iyaduba sideeda u tahay marka dhinac walba waa isku keentaan meeshan oo cid walba waa isku aragtaa saddexdaa qaybood saddexdaa qaybood cid walba ma aha siyaasaddu meesheeda waa ka xaaraan oo meeshu waa meel de fanka iyo suugaanta iyo iyo iyo arrimaha bulshada marka la leeyahay maxaa maxaa hididiloo socda maxaa eh, socda oo eh, eh, tusaale ahaan eh, waxaa mar marti nooga ahaa eh, inan dhalinyaro ah oo eh, oo muqdisho degan oo santar eh, dhalinyarada yaryar u furtay ay waxyaalaha farshaxanka ku barto waxyaalaha gacanta waxaa marti nooga ahaa marmar eh, mar nooga ahaa aamina milgo oo la wada garanayo eh, qof aad iyo aad u- uga soo shaqaysay arrimaha bulshada reer somaliland khaas ahaan dhinaca dumarka marka la yidhaahdo dhinacna ka ah maxaa la yidhahda eh, qof aqoon-yahana marka kuma ekaano uun eh, eh, fankii iyo farshaxankii ama qofkii gebyayey ee waxaana loo baahan yahay fankan iyo farshaxankani in ummadda hoga tusaaleeyo oo wax u taro marka dadkii aan isleenahay kaalintaasay wax ku biirin karaan dadkaana waan u yeedhnaa waan gartay kolba su-aalo badan baa kaa weydiin doona laakiin irantaa haddeer muqdisho oo kale aad tidhi waan ka soo casunnay haddaad bal sheekadeeda nuxurkeeda si guud haddaad nooga eegtid waxa iyadu masajka ama fariintay waday fariintay wadde waxaa weeye horta waa qof aad iyo aad u dhallin yar saddex iyo labaatan jir ah Eh, aabbaheed alla ha u naxariistee waxa uu eh, waa la dilay isaga oo u dagaalamaya qalinka nin aad iyo aada ugu hagarbaxay buu ahaa dhalinyarada yaryar oo sidii xabadaha uga dhigi lahaa oo oo khaas ahaan reer muqdishaad iyada eh, inantaan ku sheegayo eh, oo ilwaad almaan la yiraahdo sa- iyadii hooyadeed dib bay ugu noqdeen muqdisho Eh, santarkaasi aas-aaseen si ay eh, fikirkii aabahood halkii uga sii abaqaadaan waan gartay oo sheeko aad u xiiso badan dabcan en eh, haddaan u imaado dad kala duwan baa khad ku jira en nagiib haddaan wiil dhalinyaro ah oo dhinaca fanka nagiib cabdiraxmaan la yidhaahdo hargeysa khadka telefoonkaga jira en nagiib kusoo dhowow walaal aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan ugu dhawaa barnaamijka aad baanan ugu faraxsanay run ahaantii inaan kaga qayb qaatay barnaamijka run ahaantii waa barnaamij aad iyo aad xag run ahaan ii qanciyey waa run ahaantii waxyaabaha ay ka hadlaysana aad iyo aad waa wax u muhiim ah Een, shakhsiyankayga waa aad ii qanciyey waxaana jeclaan lahaayaan inaan weydiiyo run ahaantii ma wacyigelin fara badan ayay ku sameeyaan oo dhalinyarta mise meel ay iskugu yimaadaan dhalinyarta oo wax loogu sheego ayaa jirta
en ayaan wad maqlaysaa Eh, nagib aad iyo aad baa mahadsan tahay Eh, horta meel eh, joogto aan u joogna baa jirta oonu wig oo dhan uu barnaamijku ka baxo Eh, laakiin anagu laftigaygu halkii taagnaan mayno sanadkan baa ugu horeeya hadda tusaale ahaan Eh, waxaanu eh, meeshii aanu eh, kow london keliya aan ku koobnaan lahayn waxaanu eh, xidhiidh la yeelanay urur roob ka baxsan london oo sida eh, bristol oo kale magaalooyinka waaweyn oo u k ku jirta inay halkaa eh, iyaguna weekend ay dadkan ka faa'iideystaan waxaan kaloonu samaynay meelo kale oo eh, fanka iyo su- eh, suugaanta london ku caana waanu iyaguna xidhiidh la samaynayo waanu isyara baahinay sadnaadkan laakiin sanadadii intii lasoo dhaafay oo dhan meel joogto ah baanu barnaamijka ku qaban jirnay waxaan laakiin xidhiidh aad iyo aad eh, saaxiibtinimo dhow la leenahay jaamacadaha dalka khaas ahaan eh, jaamacadda eh, sawat la yiraahdo school of oriental and african studies oonu ku qabanaa doodaha waaweyn oo badanaa quseeya dhinaca eh, waxbarashada ama doodaha u qabanaa marka eh, barnaamijku sidaan u sheegayba dhalinyaradu ku wajahan yahay oo dad badan oo dee soddon sannadood dibadda joogay baa jira laakiin haddana dee barnaamijku waa aad iyo aad buu kala duwan yahay waxaan isku daynaa inaanu helno eh, barnaamij dadka waaweyn qanciya tusaale ahaan sanadka dhinaca odayadoo kale haddaan soo hadal qaado sanadka soo socda eh, deerwaa oo de hargeysa haddaad joogtid aad garanaysid baa- baa ku jira barnaamijka canab cismaan abwaanad la yiraahdo iyaduna reer hargeysa ku jirta eh, cabdi dhuux oo muqdisho isaguna ka imanayo tiyaatarka maamula baa ku jira mustafa sheekh cabdine oo dhinaca isna suugaanta ah baa ku jira marka dadkaas oo kale waxaan ugu talagalnay dadka waaweyn iyo dee dadka garanaya dadka eh, da-ahoodaasa dhinaca kalena maxaa la yidhaha barnaamijyadii iyaguna dhalinyaradu ay xiiseynayeen marka waa madal aan jecelnahay inaanu waan gartay qofka weyn iyo qofka yar Waan aan gartay.
iskugu keeno waan gartay en nagiibow adiq qudhaadu aad baad u xiisaysaa dhinaca heesahoo kale ama suugaanta En welibana dee adiq qudhaaduna waad qaadda heeso badanna waad leedahay adiga maxaa kugu dhiirigeliyay inaad bal heesahan qaadday adigu shaqsiyan hadda si kooban welibana anoo hal daqiiqa ku siinaya run ahaantii haddaan walal soo koobo run ahaantii fanku waa hobby run ahaantii anigoo yar ayaan jeclaa fanka oo aan jeclaa inaan heeso run ahaantii aan noqdo qof bulshada wax u sheega muraayadii bulshada aan noqdo ayaan jeclaa Ee, waxaa jirtay wakti waxay ii suurto gashay inaan tartankii two thousand koob iyo toban garoonka timcadda lagu qabtay ee hirgalay inaan ka qayb galo waan gartay oo dadkii kasoo baxayaan kamid noqdo markaas waktigaas ayay ii suurto gashay ilaa iminkana fanka waan wadaa run ahaantii waxaan ku qiyaasi karaa un hobby ayaan baan dib ugu noqonaya n ayaanay haddii aan dib kugu soo noqdo n toddobaad sanad kasta waxbaad xulataan inaad magac ama aragti aad keentaan maxaa ku xulantaan magacan aad eh, ama la falanqaynayo ama laga doodayo ama mawduucyada lagu salaynayo dee horta mar walba waa noloshu waa wuxuu ilaahay ku salabsiiyo mawduucyadan islaannahay waxyaalo muhiima lagu soo bandhigi karaa ama ama noqon karaa eh, weel weyn oo dadku wax ku guran karaan haddeeroo kale waxaanu dooranay sanad sidaad ula socotid bacaburis marka waa wax eh, dad fanka iyo suugaantu mar walba ay ka doodasay inaan dadka la caburin eh, cagajugleyn badan baa soomaalida lasoo kulantay ilaa iminka ay ku jiraan meel walba kaga jiraan marka weel aanu markaa isleenahay haddeer sanadka waxaanu culanay wax la yidhaahdo space marka spaceka marka la leeyahay waxa weeye waaba sanadka ugu wacnaydoo dee waa waa waa guriga ballaadhan oo qofba mid yar mid weyn mid walba aragtidiisa marka fankuna kama maarmo inuu noqdo meel ama goob qofku aragtidiisa bulshada ugu soo bandhigo ama Waa ha noqdo mid gabyaya oo cabiraya marka qofuu jecel yahay wuxuu ka dhiidhiyayo rumaanuu tilmaamayo waxay doonto marka ha ahaato marka i- sanadkan space maadaama aanu nire ama barkulmeed ama aanu ku tilmaamnay marka waxaanu isku daynaa inaanu mawduuc casiibno Eh, ilaahay unbaa casiibe aanu marka isleenahay eh, aragtiyo kala duwan baa lagu soo eh, baa lagu- laiskugu keeni karaa waan gartay n inta inaan su-aalo kale aan ku weydiin oo n- aan u gudbo maariya oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga tacabaarada nala socotay n maariya bismillahi raxmaani raxiim aad baad umahadsan tahay ismaaciil ayaan iyo najiibna waan salaamayaa farxad bay noo tahay inaanu kasoo qeyb galo barnaamijkan Een, barnaamij noociisa ah oo aada u muhiimana weeyaan ka xaran ahaan ka sii bee ahaan farxad gaara ayay noo tahay oo waxa weeyaan mawaadiic aada u muhiimsan ay tahay inay arrimaha een, maxaan idhahdaa civil society Waan iyo gartay.
ururada bulshadu in ay ka qayb galaan oo maadaama ay yihiin iyagu gaadiidkii qaadayay farshaxanka iyo suugaanta ee gudbinaya ee bulshooyinka kale iyo ummadaha kale u gudbinayay Waa waxay gartay.
noo tahay farxad weyn waan gartay Een, n ayaan maxamed cashuur waxaan jeclahay inaan weydiiyo een, laba su-aalood ta koobaad waxay tahay ka qaybgalayaasha ay barnaamijkan ay wadaan kasoo qayb gala siday ku xushaan su-aasha labaadna waxay tahay een, siday usoo bandhigaan markay soo bandhigaan qaab nooceed isticmaashaan ayaana ma heeso ma gabayo ma jaajilooyin mise intaba waa la isku daraa waa run eh, horta marka la yidhaahdo sidee wax loo xushaa mar walba waa su-aal adag kow waxaa nagu xeeran mar walba eh, xaalad gooniyaa nagu xeeran soomaali week markii aanu bilownay waxaanu ku bilownay run ahaantii inaanu dalka gudihiisa somaliland aan kasoo xasuuno dadka waaweyn odayadii aanu markaa islahayn eh, dhaxalkooda eh, ay ummadda u hayaan iyay nagala dhimanin taa runtii waxaa keentay waa waa waa meeshii aanu markaa is- aan wax kasoo kaxayn karaynay Eh, maadaama eh, soomaaliya ay inteeda kale ay ku jirtay xaalad dagaal sanado markaanu wadnay waanu sii yara ballaarinay alxamdulilah soomaali week marayaa eh, xaalad uu cagaha ku istaagay eh, ay aadna ugu dhagan u leeyihiin waxaa la yidhaahdaa dowladdan aanu joogno eh, ingiriiska ay eh, aada noola noogula da- dadaasho sidii aanu eh, fiisayaasha aada iyo aad aanu dadku meelo kala duwan eh, oo soomaalidu degan tahay ka keeno iminka waxaanu maraynaa meel aan xilli aanu soomaaliya ka keeno somaliland ka keeno jabuuti ka keeno eh, maxaa la yidhaahdaa yurub oo dhan aanu ka keeno maraykanka aan ka keeno marka xaaladaan ku bilownay iyo xaaladda ay maanta marayso runta aada iyo aad bay kula duwan tahay xulashadana maxaa la yidhaahdaa mar walba runta waa intii eh, maskaxdooda kusoo dhacda intaad asiibtay inta qof walaalkaa ku xasuusiyey qofkii meel lagugu sheegay qofkii aad is leedahay wuu weynaaday walaa qofkaas maxaa la yidhaahdaa ka gaadha waxay ku xidhan tahay qof aa is leedahay tusaale ahaanba wax kale ma jiraan xilligiisii buu joogaa dadkaa u jajaban dadkiisaa jecel maanta wuu eh, ka faa'iidaysan karaa imaanshaha halkaas sida sanadkan oo kale maxamed b k marka eh, hal shay ma eegno eh, waxaanu eegnaa dee xaaladda guud Eh, markaan kuleeyahay maanta xilligiisii joogaa tusaale ahaan waa qof dhalin yar waa qof aada loo jecel yahay waa qof soomaaliya oo dhan xiisayso marka laga yaabay sida maanta loo xiisaynayo inaan beri qofkaa loo xiisayn marka sidaa daraaddeed qof baad is oranaysa ama alla ilaha maanta xilligiisii joogi waaye eh, haddii aad uga faa'iideyn kartiin eh, noona suura gasho uga faa'iideeya n haddaan halkaas su-aal kale kaa weydiiyo n hadda tusaale ahaan markaad kala xulanaysaan farshaxanka uu kala duwan yahay tusaale ahaan dhaqankii baa jira n dhinacyadee idinka idinku badan ama sheekooyin wan wanaagsan aad ka heshaan marka ay dadku yimaadaan oo ay aada u xiiseeyaan bandhigyada marka la joogo kale walaala waxa horta waxa la xiiseeyo iyo waxa ummadda u danaa badanaa isma waafaqsana Eh, tusaale ahaan eh, soomaalidu bugaagta ma xiiseyso laakiin anagu bugaagtu diin bay noo tahay oo tusaale ahaan waxaa noo iman doona sanadkan eh, qoraayo badan ay kamid yihiin eh, eh, farax gamuud oo kareeda jooga waxaa noo imanaya cabdiraxmaan guri barwaaqo oo oo oo- oo somaliland jooga waxaa jir- dad kala duwan oo qoraayo ah Eh, marka anagu kuma xisaabtano badanaa maxay dadku xiiseynayaan Eh, dhinacna waxaanu ka eegnaa yaas dadku maxay xiiseynayaan dhinacna waxaan ka eegnaa dee waxaan eh, waxaad dhiirigelinaysaa marba waxbaad dhiirigelinaysaa waxaan dhiirigelinaynaa dadku inay wax akriyaan waxaanu dhigi- eh, dhiirigelinaynaa in ay dadku eh, abwaaniintooda iyo dadkii taariikhda eh, ummadooda kusoo dhex lahaa ay ay wax ka bartaan Eh, kaba soo qaad tusaale ahaan cali sugulle dun carbeed oo ah abwaanada soomaaliyada eh, maanta nool abwaanka ugu weyn uguna da-oda weyn uguna mudan dadka ugu mudan eh, eh, fanka iyo farshaxanka soomaalida soo maray iyo sugaanteedaba dee maalintaan keenaynay qof walba oo afartan jira ama ka yar wuxuu lahaa horta wa eh, eh, cali sugulle wacyo Eh, ma fanaanba miyuu heesaa waan gartay qofka lama garanayo macnaheedu maaha eh, eh, muhiim maaha waana qofka ugu mudana maanta fanka iyo suugaanta soomaaliyeed ee nool marka waxa weeye inay dhalinyaradaas afartankaas sannadood uu, eh, abwaan cali sugle uu fanka ka fadhiyey dhalinyaradii hana qaaday inay cali sugle barato dee jadwalka noogu jiraa ma oran karno marka maadaama ayay aqoon ma xiiseynayso Waan marka ay gartay.
xiiseynayso u keena waan gartay marka waa isku dhaftaan idin n waxaa Waa- jir- sheekooyinkan la yaaba waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro ah oo sanadkii dhow sanadka soo horreeya ku casunteeno marka wuxuu ka sheekeynayay oo wiil qurbaa in badan jooga waxaa yihi ayaamihii budhcadbeeda aadka u badnayd baan doon raacay doontii anoo dhex saaran un baan ma garanaysaa masraxaan soo istaago marka masraxa soo istaagay baa la yidhi waa soomaali markaasaan I'm pirate kaftan noocaasaan idhi buu yidhi dadkii waxay ka daadan gaadheen doonta macnaa kaftano dhalinyaradan qurbaha iyo wa- waxyaabo kala duwan baa lagu soo bandhigaa meesha oo aad u fanaya marar kala duwan marka en- runta alxamdulilah mataqaana markay noqoto dhinaca dhalinyarada ama u k da yadan ha ahaato ama ama yurubta eh, kale ama maraykanka ay aad joogtiinba ha ahaatee runta dad caqiiba leh caqiiba leh hadeer ladan cusmaan oo kale oo eh, maraykanka laga joogto sanadkan marti nooc ah oo oo ah abwaanad ku gabayda afka eh, afka ingiriiska eh, eh, ninkan aad ka sheekeynayso brise cabdi oo halkan ingiriiska ku ababay nadiife maxamed oo d- wada garanaysiinoo qoraa adduunka oo dhan iminka ka caana ay tahay marka yurub laftigeeda inkastay dadkaasi ayaan suugaantooda kusoo bandhigin af soomaali waxaa kasoo baxaya eh, eh, eh, eh, generation cusub ama da yar oo cusub oo oo oo maxaa la yidhaahdaa meeshooda buuxiya een magaciisa isaga inoo dhammaystiri doona nin dhallinyaraabaa isna inaho jooga mar haddaynu dhaqankii iyo farshaxankii dhinacyo kala duwan ka hadlayno marar kala duwan buu yurub safar ku yimaadaa dalku weeye een beyskiisu waa nin dhallinyara oo aad u firfircoon sharmaaka la yidhaahdaa sharmaake magaca horta noo dhammaystir
bismillahi raxmaan raxiim walaal marka hore waan idin salaamayaa adigoo ismaaciil xuseen farjar iyo walaashaya ayaan cashuur magacaygu waa sharmaarke axmed maxamed geela dacar een sharmaako dee dalka iyo qurba labada waad u yar dhexaysaa een ayaan iyo barnaamijkii marti ku ahayd oo sheekooyin kala duwan oo dhaqanka iyo meelo kala duwan baanu ka sheekeynaynay bal horta adigu haddaad bal qurbaha mar haddaad adigu yaro joogto bal dhaqankii qurbaha iyo dhaq- dhaqankii dalka haddaad kelmad yar horta sawir naga siisid
Een, walaal ismaaciil marka hore islaan marka horeba kuu salaamay mar labaad waan ku salaamayaa runtii waa sa aad u sheegtay uma yar dhexeeya waxaan ahay nin qaran jooga waxaase maalmahan iga raacda nin qurba jooga sida isku qabata anigoo garan maayo qaran jooga iyo qurba jooga waxaanse eh, horta cod dheer ku sheegay inaan ahay nin eh, nin qaran jooga Een, walaal ereyga dhaqan waa erey ballaaran oo runtii saameyntiisa iyo waqtigiisaba leh laakiin intaan halkan joogo durba faraq badan iyo kala duwanaansho badanan dareemayo waxaad arkaysaa ummaddu waxa ugu weyne notice garayn karaya ilaa hadda waxay tahay inay faraqa dhexdooda ku jira ee diimeed ee midab ee cirqi ee jinsiyadeed leh inay dhammaantooda meel iska dhigaan oy meel dhexe ku wada socdaan meeshaas eh, magacay doonaan ha ula baxaan marka walaal faraqan durba dareemayo waxa weeye ka sokoka diineed iyo ka dhaqan iyo ka umadeed aan soo lahaan jirnay waxaan dareemayaa dad fahmay sida loo wada noolaado een, xilku aan una saarnayn oo keliya inta xilka u haysa ee shacabka wadooyinka marayaa xilka saaran yahay oo hadda markaan suuqa wax ku tuuri jiraa intaan askari diri xidhan aanan ka cabsan waxaan ka baqayaa islaanta lixdan jirka ee garan maraysa iyo ilmaha iyo dhashan jirka ee barbar maraya garan maayo ummadooda boolisa wada shaqaynaysa waxaan midaynaya ee dhammaantood isku wada haya marka walaal waa ummadee faraqaasi noo dhexeeyo anagu dee halkan dawladdii aanu ka nimid inta xilka loo magacaabo xilka haysay hadda dee kii ku garamarayaba waa xilhay haye haye marka laga hadlayo tusaale ahaan iminka mawduucan aan ka hadlayno waa farshaxankaoo dhinacyo kala duwan baanu taabanaynin noloshii waxyaabo badan noloshoo kale markaad eegtid waxyaabaha adiga ama sida gaarka ah ku taabtee sila odhan lahayd tusaale ahaan waa aragnimo nala wadaag iyadoo ayaana dabcan kelmado ka odhan doonto ereyadaada walaal mar labaad adiga ayaan baan idin salaamayaa walaal nolosha waxyaabaha aadka ilaa hadda ii taabanaya en dareemayo waxay tahay shuruucda iyo xeerarka ummaddu ay samaysatay ay ku kala socoto kasikow dadka intaan la dhisin waxa la dhisay sharciyada ay dalkan iyo dadkan ku kala socon doonaan marka anigu kulley de qof dawlad ku dhex barbaaray baan ahay ama ku dhex joogo waxyaabaha ay taabanaya waa qeybtaas iyo shuruucdaas iyo xeerarkaas iyo nidaamyada wada socda dhaqankana waxa aada ii taabanaya kala duwanaanshaha ummadeed ee aadka u kala fog ee meesha wada degan iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyagu dhexdooda isku hayaan waxaa xusid mudan dadka dhaqankooga u hayay ama afnimadooda iyo jinsiyadooda u dhowrayay ixtiraamka ay kuleeyihiin sida gidaar walbood marta aad ugu arkayso magacdooda sida meel walbood marta aad taallo iyaga laga sameeyey aad u arkayso waxaad dareemaysaa in maadaama waxa dadka kulmeeya uu dhaqan yahay oo diinta lagu kala duwanaado oo midabka lagu kala duwanaado waxa ugu weyn dareemayo waxa weeye dadkii dhaqanka u hayay waa dad haybad ku dhaxlay ummaddan oo ku dhex nool lahay waan gartay dabcan taytal cusubna maanta oad la soo baxdo qurbajoog iyo qaranjoog wax u dhexeeyaad la soo yarbaxday ayaan baan fur- fursadda siin doonaa hahey ayaanay n waad maqashaa sharmaake isna khadkoo ku jiraa n e, marka bal i- maxaa kaaga baxay ereyadiisa sharmarke horta aad baan u salaamayaa waxaa la yidhaahdaa waa eh, qof dhalinyaroon qadariyeen weyn u hayo xilka uu dalkiisa u hayo marka laga tago maxaa la yidhaahda shaksiyadiisa eh, halmoon wanaagsan Eh, horta eh, dee xa- xaqiiqduu ka hadlay oo waxaa weeye eh, aniga shaksi ahaanba haddaad i weydiisid maxaa kugu wacan eh, inaad qabatid soomaali week maxaa kugu wacan ma adduunka ka hawlgashid oo hawlo kale iska qabsatid Eh, sidaa uu sharmaarka ka dhawaajiyey waxaad arkaysaa maxaa la yidhaahdaa ummadahan eh, aanu la noolnahay ama aanu eh, la u nimid sida qofka shaksiga ahi in mas-uuliyaddiisa u qaadanayo qof walba ummadda uu meel ugu jiro qof walba uu maaragtay qabyaaladan ummadda soomaaliyeed dal walba ay joogto iyo meel walba ay joogto iyo qaran walba ay ku abtirsato runta madax martay in wax looga qab- laga qabto taa runta dadkaa wax ka qaban kara waxaa ugu horeeya anigu waxaa tahay shaksiyan intaan aaminsanahay waxa weeye waa qalinleyda waa waxa weeye waa hal abuurka waxa weeye waa macalimiinta jaamacadaha iyo dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya sababta aanu is- ku dhex wadno barnaamijkayaga eh, intaasoo qayboodna waa taas Eh, soomaali yes eh, dawladay kale leedahay laakiin eh, af bay wada ilaashataa dhaqan bay wada ilaashataa eh, dulimaad badan baa jira oo dhinac walba ah oo oo meelo badan kaga imanaya Eh, waxaa kale oo suugaanta lagu xasiliyaa ummad walba iyo taariikhdeeda yay la col tahay yay la saaxiib tahay eh, yay eh, eh, maxaa la yidhahdaa wax la qabsan kartaa suugaan baa lagu xa- lagu xasiliyaa marka london baan ku nool hoo london marka dhex mareysanayo building walba aan eego waxaa idhahda alla ilahayaa buildingkan ama ama gurigan weyn ii qaado oo Waan ama museumkan ama eh, theaterkan ama librarygan yaa ii qaado alla ilaha hargeysa ii dhexgeeya marka masayr eh, eh, aanu ummadan aanu ku dhex nool nahay waan gartay aanu aan ka qaadnay marka w- eh, lama yaabayo marka uu sharmaarka yimaado uu yiraahdo dadkan maxay la dhegeysanayaan anakuna isku la dhegeysan weyne Waa Horta gar- lama yaabayo waan gartay ayaanay aad baad u mahadsan tahay adiga sharmaake n nagiib oo gororid naga tegey n maariya iyo weliba sharmaake aad baad u mahadsantihin dhammaantiin aadagaa mudan aad iyo aad bad guud ahaanba intaa waxay nagay xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahaa barnaamijka waa go'aankaaga waxaana marti inoogu ahayd ayaan maxamuud cashuur iyadoo qaar ka mida dhegaystayaashuna ay su'aalo weydiinayeen tan iyo intiinu barnaamijkaas la mida ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
haatana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaan ku noqonaynaa waa heestii indhahayga iyo fannaankii faad cumar
indhahayga aragtidaada dadkoy ugu farxayaane indhahayga aragtidaada dadkoy ugu farxayaane adko kale aad migana kumaan aragin adoo kaleba aad migan gacalo oy kumaba aragin adoo kale aad migama kumaan aragin adoo kaleba aad migan gacalo oy kumaba aragin ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tihee ahdi meel ma dhigana macan mays aro ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tee ahdi meel ma dhigana macanays aroosna ahdi meel ma dhigana macanays aroosna
codkii fu'aad cumar iyo muusigii maxamed karaama iyo xasan cujir
حفلهنا كلكانيغو عطا ugu ilwaan qurxee حفلهنا كلكانيغو عطا ugu ilwaan
heestaas u qaado fu'aad cumar waxay gebageba u tahay idaacaddayadii fiidnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go'aankaaga maxamed cabdi sandheere iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalo ooy u fududaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.